بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan waxaa kelimaad aynu ka odhan doonnaa xowla istiqbaali ramadaan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh axmed cabdisalaam aadam axmed iid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الإخوان في الله بإذن الله جل شأنه وحكلمات أين كورن دونا حول استقبال رمضان بشا بركيسا ee ina soo hadhaysay laydheedu ay ina hayso shahrulbiri waalkhayri waalixsaan bal sida ugu habboon ee aynu u qaabili doonno ee ay munaasabka tahay qofka mu'minkii inuu ku qaabilo ayaa kelimaad aynu ka odhan doonnaa laakiin qabla haada ugu horayn alinsaanu daciifun fii biniyatihi wa iraadatihi falaa yahbutu calaa caziimatihi walaa taqwaa iraadatuh ugu horayn bani aadamka ama insaanku waa daciif oo go-aankiisa mid ku adkaysan kara ma aha wuxuu goosto kadaalika iraadadiisu waa daciif kama adkaysan kara macaasida umana adkaysan kara daacaadka waa daciifun fii binyatihi wa iraadatih qaab dhismeedkiisa iyo binyadiisa waa u daciif oo insaanku waa makhluuqaadka ilaahay abuuray kuwa ugu daciifsan ayuu ka mid yahay xagga awoodda iyo qaab dhismeedka jidhkiisa oo xataa bahaa-imtiiyo xoolahaynu dhaqanno in badan oo ka mida ayaa ka awoodaya itaal roon laakiin ilaahay baa inoo sakhiray ilmaha yar ee toban jirka ee awrka hogaaminaya waa taskhiirun min allah laakiin awoodda jidh ahaaneed iyo quwadiisu laba isku dhigma ma aha marka insaanku min xaysu albinya xagga qaab dhismeedka waa ka daciif wa kadalika min xaysu aliraadati waalcaziima waa daciif qaala allahu jala sha'nuh yuriidu allahu an yukhafifa cankum wakhuliqa alinsaanu daciifa ilaahay waxa u idhi subxaanah rabbi waxa uu doonayaa inuu idinka khafiifiyo oo culays iyo mashaqo rabbi idinlama rabo yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay culays idinla dooni maayo iyo mashaqo iyo dhibaato laakiin wuxuu idinla rabaa fudayd iyo raxmad maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj waxaa allahu yidhi wakhuliqa alinsaanu daciifa insaankana waxaa la abuuray daciifan xaala kownihi daciifa isagoo aan mid taag daran oo daciif ah ayaa ilaahay insaankiiyo aadamaha abuuray marka waxaa insaanka la yidhaahda ama bani aadamku waa daciif ilaahay baa ku tilmaamay dacfi iyo taag darro wa khuliqa alinsaanu daciifa asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayay waxa uu yidhi ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم كالميتة والدم ونحوهما للمضر وكتزوج الأمة للحر وحاو شيخ يلي marka ay mashaqo iyo dhibaato idinku xasisho fii bacdi sharaa'ic ee waxyaabaha qaarkood dan iyo daruura idiin qabato allah wuxuu idiin banneeyey jalla sha'nuh maa taqtadiihi xaajatukum waxa baahidiinna iyo dantiinna iyo daruuradiinnu ay keensanayso kaalmaytati waddami wanaxwihimaa lilmudari sida bakhtigii iyo dhiiggii qofka loo dhibaato geliyey oo asal ahaan bakhtigu waa ka xaaraan dadka muslimiinta ah dhiigguna waa ka xaaraan laakiin shaygii muxaramka ahaa daruuro iyo dan iyo nafi hadday kuu qabato si aada naftaadii u badbaadisaa ilaahay kuu banneeyey laakiin waa qadarka iyo intaad uga baahan tahay waadaruuratu tuqadaru biqadariha waa inta markaa naftaada aada ku badbaadinayso markaa yusriga iyo fudaydka shareicada ee munaasabka ku ah dacfiga iyo taagdarrada bani aadamka ayay ka mid tahay in waxyaabihii laynaga xarimay daruura hadday inoo qabato laynoo banneeyey si aynu daruuradaas uga badbaadno الضرورة تبيح المحظورات ولذلك أي قواعد أهل العلم أي كم تاي لا محرم مع الضرورة ولا واجب مع العجز يعني شيء وحويان هذي الضرورة كو قبطه مباح بكون قنيا محرم كاماها سيدا بختقاس والنفي هذي كو قبطه النفت هذا تكو بدبادنيسا ونضعونيسا ولا واجب مع العجز وحاد كري ويدانا تي وجوب كيسي وكادعي وxadiidkii صaxiixa صali qaa'ima fain lam tastaطc faqaacida fain lam tastaطc facalىa janbin faاtaqu اllaha ma اstaطactum takaaliifta sharciga ah wa calىa qadri اlاstidaaca hadba inta awooddaada iyo kartidaadu ay tahay waxa uu sheekhu yidhi hadalka isagoo sii wada iyo sida maxaanku idhahdaa qofkii xortahaa addoontii inuu guursado bitilka shuruuط saabiqa wuxuu yidhi wadalika liraxmatihi taamati wa ixsaanihi shaamil taasina waxay tahay sababteedu ilaahay naxariistiisa dhammayska tiran ee taamka ah iyo samafalka iyo ixsaanka rabbi ee caamka ah wa cilmatihi wa cilmihi wa xikmatihi wa cilmihi wa xikmatihi bidacfi اlinsaani min jamiici اlwujuh iyo yacni ilaahay xikmaddiisa iyo ogaalka uu og yahay taagdarrada insaanka iyo daciifnimadiisa weliba min jamiici lwujuuh dhinac walba insaanku uu daciif ka yahay dacfi lbinyati wa dacfi liraada taagdarrada xagga qaabdhismeedkiisa iyo awooddiisa iyo taagdarrada iyo daciifnimada xagga iraadada iyo doonista wa dacfi alcaziima iyo taagdarrada xagga go-aan qaadashada iyo casiimada wa dacfi aliimaani wa dacfi asabri iyo taagdarrada xagga iimaanka iyo adkaysiga fanaasaba dalik an yukhafifa allahu canhu maa yadcufu canhu wamaa laa yutiiquhu iimaanuhu wa sabruhu wa quwatuh waxa uu sheekhu hadalkiisii kusoo gunaanaday dacfigaa iyo taagdarradaa insaanku dhinac walba uu daciifka ka yahay waxay keensatoo ku habboonaatay in ilaahay ka fudaydiyo wixii masha yacni masaacib iyo dhibaatooyin ah ee uu daciif ka noqdee uu kari waayo ama iimaankiisa iyo sabirkiisa uu kari waayo in ilaahay ka fudaydiyo ayay arrintaasi munaasab u noqotay walaalayaal alinsaan maxallun lilkhata'i wa mucaradun lisayi'aat bani aadamka iyo dadku waa goobtii gefka waxaanay u bandhigan yihiin khata iyo macaasi macnaha insaanka iyo bani aadamku marnaba kama badbaadi karaan gefka iyo khata'a faqad akhraja alimaamu tirmidi wabnu maaja wdarimi fi sunan min xadiidi anas ana nabiya salى اllahu عalayhi wasalama qaal كل بني aadama khaطاء وkhayr الkhaطاaئiina التwaabuun waxa uu nabigeenna suuban yidhi salawaatu rabbi وasalaamuه عalayh bani aadamka dhammaantii waa gef badane kuwaa gefka badanna waxa ugu khayr badan kuwa gefkooda ka soo noqda صaxaxahu اأlbani xasanahu اأlbani fi اlmishkاh إkhwani fi اllah famaca ضacfi الإnsaani وakahraةi أkhطائه شرع الله مواسم الخير ليتزود المؤمن من طاعة ربه ويتوب المجرم إلى بارئه من عصيانه يعني taag darada insaanka ee insaanku uu daciif yahay taag daran iyo akhطaada insaanku uu yani gefbadane iyo akhطaa mid ay ku badan tahay uu yahay akhطaadaa iyo daciifnimadaa tirada badan ee insaanka ku jirta darteed baa ilaahay waxa uu jideeyey mawaasimta iyo munaasabaadka khayrka iyo wanaagga si ruuxii mu'minka ahaa ee marka horeba ilaahay u cibaadaysanaya caabidka ahaa daacadii ilaahay u libinlaabuu u siyaadsado kii caasiga ahaa ee ilaahay caasiyeena macaasidii uu ka toobadkeeno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu soo noqdo fa haadihi almawaasim fursat lilطaa'ici waalcaasi macan faالطaa'icu yatasawadu min طaacati rabbih waalcaasi yatuubu min cisyaanih munaasabaadkan khayrka iyo wanaagga badan ee fadliga badan ee ilaahay addoommadiisa ku soo celceliyo fursad uma aha oo keliya qofka dembiilihii inuu dembigii kaga toobad keeno ama qofka caabidkii inuu cibaadadii ku liminlaabo oo keliya balse labadaba waa jaanis iyo fursad u soo hoyatay altaa'ic waalcaasi macan kii ilaahay addeecayey caabidka ahaa iyo kii caasiga ahaa labadaba waa u jaanis caabidkii cibaadadii ayuu libinlaabayaa si uu munaasabaddaa khayrka badan uga faa'iidaysto caasigiina cisyaankiisii buu ka toobad keenayaa si uu makfiro iyo dembi dhaaf u helo ikhwaanii fi illaah wa hada min nicami illaahi calaa cibaadihi wa raxmatihi bihim fahuwa arxamu bihim min alwaalidi biwaladih munaasabaadkaas khayrka badanee ilaahay inoo jideeyey waxay ka mid tahay nicamta tirada badan in la soo koobi karin ee ilaahay addoommadiisa ku galladaystay waxay ka mid tahay raxmadda ilaahay uu addoommadiisa u naxariisanayo fahuwa arxamu bihim min alwaalidi biwaladih waayo allahu jala jalaaluh wuxuu addoommadiisa uga naxariis badan yahay waalidku raxmadda uu weladkiisa u hayo waxa ka badan ta ilaahay addoommadiisa u hayo waxaa taa daliilkuugu ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidkii ayuu la dardaarmayaa oo awlaaddooda uu kala dardaarmayaa oo uu leeyahay awlaaddiinna daryeela oo ha dayicina oo ilaaliya adduunkooda iyo aakhiradoodaba waxay taasi astaan iyo calaamad u tahay in ilaahay kaaga naxariis badan yahay ilmahaad dhashay iyo beerkaagii waayo ilmahaagii buu kuu dardaarmayaa oo uu ku leeyahay war ilaali ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh yuusiikum allahu fii awlaadikum waxaa allah idiin dardaarmayaa arrimaha iyo sha'niga awlaaddiinna ayuu idin amrayaa inaad ilaalisaan oo aydaan dayicin cabdiraxmaan naasir asicdi waxau idhi fii tafsiiri hadihi alaaya wa hada mima yadullu calaa ana allaha tacaala arxamu bicibaadihi min alwaalidayn waxay taasi daliiliyo astaan u tahay in ilaahay addoommadiisa uga naxariis badan yahay labada waalid awlaaddooda raxmadday u hayaan xayثu awsى اlwaalidayni maca kamaali shafaqatihim calayhim waayo ilaahay labadii waalid oo aynu ognahay raxmadday ubadkooda u hayaan ayaa haddana ilaahay u dardaarmaya waxay deliil u tahay uun in raxmadday iyagu ubadkooda u hayaan ay ka weyn tahay ta ilaahay addoommadiisa u hayaiyo makhluuqaadka wakadalika qaala allahu jala sha'nuh walaa taqtuluu أwlaadakum khashyata imlaaq naxnu narzuquhum waiyaakum ina qatlahum kaana khiط'an kabiiraa ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh ubadkiinna iyo awlaaddiinna hallaynina khashyata imlaaq caydhnimo cabsi aad ka cabsanaysaan darteed ubadkiinna hawlaynina naxnu narzuquhum ubadkii baa la hormariyey waayo muhimadda iyo muraadka loo socdaa waa iyaga kuwa loo laynayo caydhnimo iyo faqri laga cabsanayo darteed idan rabbi waxau yidhi naxnu narzuquhum ubadkaa aad caydhnimo idinkoo ka cararaya u laynaysaan ubadkaa anna ka arsaaqayna iyo wa iyaakum idinkaba annakaa idin arsaaqayna ina qatlahum kaana khiط'an kabiira ubadka layntaa aad laynaysaan waa dembi weyn oo aan yarayn cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaana markuu fasiraayey wuxuu yidhi wa haadaa min raxmatihi bicibaadihi xaysu kaana arxama bihi min waalidiihim taasina waxay ka mid tahay naxariista ilaahay addoommadiisa u hayo uu naxariisanayo waayo wuxuu uga naxariis badan yahay waalidiintoodu raxmadday u hayaan waxa uga weyn ta ilaahoodu u hayo jalla fii culaah fanaha alwaalidayni an yaqtuluu awlaadahum khawfan min alfaqri waalimlaaq waxaa ilaahay labadii waalid u diiday ubadkoodii inay u dilaan cabsi ay ka cabsanayaan caydhnimo iyo faqri maxaan u hayaa muxuu ila cuni cabsi dhaqaalo laga qabo in loo laayo waa kuwa maanta ubadkaba iska mudo si aanay dhalba aanay u dhalinba ama idhaa mid iyo laba yaanay dhaafin yacni laba qatli ayaa jira qatligii jaahiliyadii hore iyo qatliga jaahiliyada casriga ee maanta nool qatligii jaahiliyadii hore hadday ahayd ubadkoo nool inta la qaado in la aasoo la xabaal ololiyo yacni qatliga jaahiliyadan dambena waa kii oo la casriyeeyey uun ilmihii baa laga yaaba hooyadii inay iska soo tuurto kin in ay cunto waxaa laga yaaba inay iska mudaanba oo dhashi iyo tarankiiba ay iska xidhaan waxyaabahaasoo dhan iyo la dagaalanka taranka iyo tafiirta badanaysa lala dagaalamayaa waa min sunani ljaahiliya waa waddooyinkii jaahiliyadii iyo gaaladii hore ay mareen kuwanna ay waddadoodii hayaan laakiin waddadii islaamka ma aha waayo islaamku wuu dhiirigeliya taranka iyo ubadka iyo awlaadda in la farabadiyo oo guurka xalaasha ah la farabadiyo islaamku waa dhiirigeliyey arsaaqadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa haya ina allaha huwa arazaaqu dulquwati almatiin kadalika nabiga sala allahu calayhi wasalama kama fi saxiixayni min xadiidi ibni mascuud waxa ibnu mascuud uu yidhi ayu dembi acdam nebi allow dembi la gala maxaa u weyn qaala an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak waxa u yidhi inaad ilaahay u yeesho cidaad barbar dhigtood ku lamaanayso cibaadadiisa isagoo ilaahay ku abuuray qaala ina dalika lacadiimun uma ayun wuxuu yidhi walleekaasi waa dembi culusoo weyne maxaa kusii xiga qaala an taqtula waladaka makhaafata an yadcama macak waxa u ihi inaad ilmahaaga u disho cabsi aad ka cabsanaysa muxuu kula cuni wa min kabaa'ir dunuub shirkigii ayaa lagu xujisiyey qatlu lawlaad muxuu kula cuni ilmahaaga inaad u disho wa takafala birisqi ljamiic waxa ilaahay damaanad qaaday dhammaan inuu wada arsaaqayo ubadka iyo waalidkoodba wa ahbara ana qatlahum kaana khiط'an kabiira waxaana ilaahay ka warramay dilkoodu inuu dembi weyn yahay ay min acdami kabaa'ir اdunuub walaalayaal saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu cumar ibn اlkhadaab waxa u uhi qadima calى الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama sabyun waxaa nebi moxamed u soo galay dad la soo qafaashay oo dagaalkii gaalada maxaabiis lagu soo qabsado oo dumar iyo carruurba leh dad la soo qafaashay ayaa nebiga u yimid faida imra'atun min asabyi qad taxlibu hadyahaa tasqii waaba haweenay dadkii la soo qafaashay ka mid ah oo naasaheedii waxa weeyaan caanihii ka lisayso oo waraabinaysa ubadkii yareeraa hooyada waxa weeyaan umusha ah ee ilmuhu naaskeeda jaqayo dee caanuhu haddii uu ilmihii yaraa ka jaqi waayo caanuhu ay naasaha ku ururaan way gubayaan waanay dhibayaan marka iyadoo hooyo waxa la ar waxaa la arkay hooyo waxa weeyaan ama islaan ka mida dadkii la soo qafaashay oo intay caanihii iska listo ubadkii yareeraa siinaysa oo waraabinaysa id wajadat sabiyan fi sabyi akhadathu faalsaqathu bibatniha wa ardacathu hooyadii yacni caanihii naaskeeda intay listo ubadka yareer kolba mid siinaysay ayuunbaa sabi ama ilmo yar oo dadkii la soo qafaashay ku dhex jiray ayuunbay aragtoo dug intay ku turay kusoo booday oy beerkeeda ku dhejisay ayay naaskii jaqsiisay macnaha waa hooyo ilmaheedii ka lumay heshay beerka hooyo iyo kalgacalkeedana waa naqaanaa fa qaala lana nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi cumar ibnu khadaab rasuulku markaa wuxuu nagu yidhi atarawna haadihi taarixatan waladaha fi nnaar war ma u malaynaysaan hooyadani ilmaheedan dab ololaya inay ku dhex tuurayso faqulnaa laa wahiya taqdiru calaa an laa tatraxahu waxaanu nidhi maya alla ilahi hooyada ilmaheeda sidaa u jecel ee u naasnuujinaysaa iyadoo awood uloo karaysa inaanay ku tuurin ilmaheedaa dab isaga tuuri mayso waayo hooyo iyo beer jacaylkeeda waa la garanayaa fa qaal waxa uu nebigu yidhi markaa sala allahu calayhi wasalam huna shaahid xadiidka halkaynu uga soconaynu ka deliishananaa waa halkan waxa uu rasuulku markaa ugu jawaabay lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha haddaba haddaad hooyadan raxmaddeeda la yaabteen allah ayaa addoommadiisa uga naxariis badan hooyadani raxmadda ay ilmaheen ay dhashay ay u hayso allahu akbar lallaahu arxamu bicibaadih min haadihi biwaladiha wa hada huwa shaahidu min alxadiid ikhwaanii fi llah fa haadihi almunaasabaat munaasabaadkan khayrigae ilaahay inoo sharciyeeye waxay ka mid tahay raxmadda ilaahay addoommadiisa u naxariistay waayo maadaama addoommadu ay daciif yihiin oo marnaba dembiga aanay ka adkaysanayn ilaahay raxmaddiisa iyo deeqdiisa iyo nicmadiisa waxaa ka mid ah inuu u jideeyey munaasabaadka kolba culayskii dembiga ay iskaga fudaydinayaan ee ay ku toobadkeenayaan waa min raxmat illaah waxaa ka mid a munaasabaadka khayriga ah ee ilaahay inoogu jideeyey si aynu dembiga isaga fudaydinno allana ugu toobadkeenno haadihi salawaatu alkhams salaadaha shantaynu tukanayno waxay ka mid tahay munaasabaadka yowmiga ee joogtada ee maalinlaha ah waxay ka mid yihiin mukafiraatu dunuub waxyaabaha dunuubta laynagaga daadiyo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kamaa fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra ara'aytum low ana nahran bibaabi axadikum yakhtasilu minhu kula yawmin khamsa maraat hal yabqa min daranihi shay wuxuu yidhi war bal waxaad ka warrantaan haddii waxa weeyaan midkiin albaabkiisa tog biya ama webi uu hormarayo oo maalintiiba shan jeer uu ka maydho jidhkiisaa wax uskagii ma ku hadhayaa qaaluu laa waxay idhahdeen maya alla ilaahay nin webigaa maalintiiba shan jeer ka maydhay dee jidhkiisa uska ku hadhi maayo qaala fadalika mathalu salawaati alkhams yamxu llaahu bihina alkhataayaa waxa uu nabigeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh kaasi masalkiisa iyo tusaalihiisa waxaa la mid ah waa sida salaadaha shanta oo kale oo ilaahay wuxuu ku tirtiraa oo ku daadiyaa dunuubta la galo salaadaha shanta ah alsalawaatu alkhams waljumcatu ila aljumca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun ida jtunibat alkabaa'ir waxa uu nebigeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh salaadaha shanta ah iyo jumcadu ilaa jumcaha kale laga gaadhayo iyo ramadaantu ilaa ramadaanteeda kale waxaa lagu tirtiraa wixii dunuub iyo macaasi la galo inta udhaxaysa muddadaas waase goorma haddii kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn laga durkoo la yskaga dheeraado oo kabaa'irta miyaan la dhaafayn waa la dhaafayaa laakinahaa tukfaru bitawba tawba nasuuxa oo shuruuddeedii dhammaystiratay markaad la timaaddo kabaa'iru dunuub iyo akbaru lkabaa'ir haddaad la timaaddo ilaahay waa ghafuuru raxiim waanu kaa dhaafayaa laakiin dunuubta yaryar ee sakaa'irta ah ee indhaheenna iyo dhagaheenna iyo xubnaheenna ka dhacaysa hadh iyo habeenba waxaa lagu maydhayaa adoon toobadkeeninba wanaaggaa iyo khayraadkaa aad samaynayso ayaa lagu zuulinayaa ina alxasanaati yudhibna sayi'aat wanaagyada iyo acmaasha saalixaadku xumaanta iyo sayi'aadka way zuuliyaan oo waa lagu tirtiraa oo waa lagu masaxaa waxaa ka mid a min hadihi almunaasabaat siyaamu yowmi carafa wa caashuuraa maalinta carafa ee dadka xujaajtii ay waxa weeyaan carafo taagan yihiin soomka la soomo iyo bisha muxaram maalinta tobnaad soomka la soomo waa munaasabaadka dunuubta lagu dhaafo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi siyaamu yowmi carafa inii axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablah waasana alatii bacdah wa siyaamu yowmi caashuuraa axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablah waxa uu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh soonka maalinta carafo la soomo waxaan ilaahay agtiisa ka xisaabsanayaa in lagu dhaafo dembigii sanadkii hore iyo sanadka soo socda soonka maalinta caashuuro waa tobanka muxarame soonka maalintaa la soomana waxaan ilaahay agtiisa ka xisaabsanayaa in lagu dhaafayo dembigii la galay kal hore ama sanadkii tegey waa munaasabad iyo fadli aada iyo aada u weyn waa maalin soonkeed oo haddana ajrigaa iyo abaalkaa lagu helayo waalmuwafaqu man wafaqahu allah dad badan baan warbow hayn dadna way ka haniimaysanayaan oo waa ka fara qabsanayaan waxaa ka mid a min hadihi almunaasabaat cashru dilxija bisha dilxija waxa weeyaan tobanka maalmood ee ugu horeeya waa tobanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaartay waalfajri walayaalin cashrin waa tobankuu nebi moxamed yidhi salawaatu rabbii wasalaamuhu calayh maa min ayaamin alcamalu saalixu fiiha axabu ila allah min hadihi alayaami alcashri qaluu ya rasuula allah wala aljihaadu fii sabiili illah قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وعو نبي نصوبا لي صلوات ربي وسلامه عليه مال ما مجران مال مو مجران عمل كوناكسن إلا سمية إلهي حقي سلوك العيل بدنيه وإلهي عمل كاوغة عيل بدنيه وعمل كاسو كفد لبدنيه مجره مال مهان طبنك آه macnaha tobankaa maalmood ee dilxijo ugu horeeya maalmo camal la sameeyo looga kalgacayl badan yahay ilaahay xaggiisu ma jiraan macnaha maalmaha camalka la sameeyaa waa axabu alacmaali ila allah camal iyo cibaado ilaahay wuxuu ugu jecel yahay ka maalmaha tobankaa la sameeyo waxay yidhaahdeen rasuulkii allow jihaad ilaahay dartii loo dagaalamaana miyaanu ka fadli badnayn wuxuu yidhi jihaad ilaahay dartii loo dagaalamaana kama fadli badna nin naftiisi iyo maalkiisiiba ilaahay dartii ugu duuloo ugu baxay mooyaane oon waxba kala soo noqon kaasunbaa ka fadli badan ka naftiisii iyo maalkiisiiba ilaahay dartii intuu ugu duulu ugu baxay aan waxba kala soo noqon naf iyo maal midna kaasunbaa ka fadli badan ikhwaanii fi illaah wa min afdali hadihi almawaasim mawsimu shahri ramadaana almubaarak الذي أضل علينا هذه الأيام فكما فضل الله بعض البقاع على بعض فكذلك فضل الله بعض الأزمنة على بعض فشهر رمضان من أفضل الشهور فضلها الله على سائر الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولا ليال haddaba munaasabaadkaa khayrkiiyo wanaagga laga fara qabsado ilaahayna loo toobad keeno waxa ugu khayr badan munaasabadan fooda inagu soo haysa ee bisha barakaysan ee ramadaan shahru ramadaan ayaa ka mid ah sida ilaahay meelaha iyo amaakinta uu abuurayba uu u kala fadilay ee makiya madiine meelaha kale uga fadli badan yihiin ayaa asminada iyo xilliyada ilaahay abuurayna uu u kala fadilay oo bisha ramadaan looga fadilay bilaha kale waa bishii qur'aanka waa bishii ay ku jirtay leylatu lqadri habeenkaa kun bilood cibaadada la sameeyo cibaadadeedu ay ka fadli badan tahay hada shahru lkariim shahrun tudaacafu fiiha alxasanaatu wa tuqaalu fiiha alcasaraat waa bil wanaagyada iyo khayraadka la limilaabo macaasida iyo sayi'aadkana la tirtiro oo la dhaafo kama qaala shaacir ina ramadaana masracatu lcibaad لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعادي فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحساد وحو شاعر كاسلها إن رمضان مزرعة العباد بشهر رمضان وأضوم ذا بيرتودي ماشي وحكو بيرانيين كتب عنيين خيرك وناقوي وبيرتي أي تبعنيين لتطهير القلوب من الفساد siday quluubtooda uga maydhi lahaayeen fasaadka iyo foolxumada faaddi xuquuqahu qowla waficla wazaadaka faattakhidhu ila almacaadi haddaba bishaa barakaysan xuquuqdeeda ilaali qowl iyo ficilba waxaanaad ka yeelataa sahaydaada aakhiro aad ku badbaadayso faman zaraca alxubuuba wamaa saqaaha ruuxa midhihii beerta laakiin aan waraabinayn ka warhaynayn daryeelin midhihii wuxuu beeray maalintuu carrada ku rogay ay ugu dambayseen warba u hayn ta'awaha naadiman yowma alxasaadi waxa uu murugo iyo qoomamo la taahaa maalinta dadkii midhahay beerteen ilaashaday ee daryeelay ee waraabiyey maalinta ay midhahoodii goosanayaan maalintaa isagu murugo ayuu la taahayaa haddaad intaad midho beerta aad ka dhaqaaqdo oona dibba u soo eegin dee raggii waxay beerteen ilaashaday maalintay goosanayaan adiga murugo iyo qoomamo ayaa kuu soo hoyanaysa taa macnaheedu waxa uu yahay dee ramadaan waa masracatu lcibaad maanta khayr iyo wanaag haddaad ku beeran weydood weliba ilaashan weydo waxaad ku beeratay ilee nin baa ramadaan oo dhan intuu khayr ku beerto haddana wuxuu rabadaan beeray bee shawaal ka ba'aya uu ka baabi'inayo oo dee macaasidii iyo xumaantii halkii hadduu ka miiso waa beer ba'day soo maaha ilaan beeraha marka la beerto midna si fiican bay usoo go'daa midna way ba'daaba oo waxba lagama helo markaa nin ramadaan oo dhan tabcaday shawaalna halkiisii ka miisay waa nin wuxuu beeray isagu gacantiisa ku baabi'iyey laakiin ninkii ramadaan khayr tabcaday shawaalna ilaashaday wuxuu ramadaan ku tabcay dee berri toole wuxuu goosanayaa midho wanaagsan idan haadaa mawsimu tanaafusi fi lkhayraati watasaabuqi ila aljinaan waxayna soo hadheeyey mawsimkii iyo munaasabadii khayrkiiyo wanaagga loo tartamayey jannooyinkana loo kala dheeraynayey wa fii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun ilaahay wuxuu idhi subxaanah madkuurkaa la soo sheegay jannooyinkaa iyo fadligaa iyo wanaaggaa kuwa baratamaya tartamaya ha u tartamaan kaasaa wax loo tartamoo loo kala dheereeyo mudan maanta waxaa loo baratamee loo kala dheereeyaa waa adduunyo ee aakhira ma aha limili haada falyacmal alcaamiluun kaasoo kale kuwa shaqaysanaya ha u shaqaystaan wanaagga iyo ajriga ahlu jannaha loo diyaargareeyey ninka shaqaysanaya ha u shaqaysta maanta وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين waxaad u baratantaan oo u kala dheeraysaan dembi dhaaf iyo makfiro rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo janno ballaadhkeedu cirarkiiyo dhulalka uu leegyahay oo loo diyaargareeyey lilmuttaqiin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada ikhwaanii fi illaah haadihi alfursatu gaaliyah waalacmaaru maxduudah fahal min mustaqilin wa mustahmir fursaddani waa qaali cumrigeennuna waa xadidan yaho wuu kooban yahay inuu gaadhina garan mayno ee cid ka faa'iidaysana soo maal gashanaysaa maynagu jirtaa maalgashigu waa luqada tujaarta iyo ganacsatadu inta badan ay isticmaalaan laakiin waxaad ogaataa tijaaradu waa laba tijaaratun maca allah wa tijaaratun maca alkhalq tijaaratun fi dunya wa tijaaratun fi alaakhira taynu maanta ka hadlaynaa waa ganacsigii iyo tijaaradii aakhiro waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala camal iyo cibaado dartii loo sameeyo si janno iyo wanaag looga helo wa haadihi hiya tijaaratu raabixa ta lagu macaashayna waa taa adduunyada tijaaradeedu tijaaro ma aha walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi kamaa fi sunani min xadiidi abi hurayra walxadiidu fi silsilati alaxaadiidi saxiixa lilimaami alalbani calayhi raxmat allah acmaaru ummatii maa bayna sitiina ila sabciina wa aqaluhum man yajuusu dalik ummaddayda cumriyadeedu waxay u dhaxeeyaan lixdameeye ilaa toddobaataneeyo waxana yar inta ka gudubta intaas yacni cumrulghaalibka ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sida haalibka ugu faraha badan leh acmaarta ummadda nebi moxamed la siiyey waa lixdan ilaa toddobaatan inta ka gudubtaana waa yar tahay haddaba cumrigu sidaasuu u kooban yahay fursadduna ay qaali u tahay ikhwaanii fi illaah maca ana alcibaadata fii kulli waqtin matluubah kama qaala jala shaanuh wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa annaha afdalu fii bacdi alawqaat iyadoo cibaadadu mar walba matluuba oo xilli walba lagaa rabo siduu ilaahay uu yidhi subxaanah wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nebi moxamedow rabbigaa caabud ilaa intay geeridu kaaga imanayso iyadoo cibaadadu mar walba matluuba ilaa intaad ka dhimanayso haddana xilliyada qaarkood iyo fii bacdi alawqaad ayay sii fadli badan tahay waxaana ka mid ah awqaaddaas shahru ramadaan almubaarak fahal natasawadu min alطaacaati wanatuubu min almacaasi طaacaadka ma ziyaadanaynaa oo ma sahay qaadanaynaa oo ma kordhinaynaa macaasidase ma ka toobad keenaynaa qaala ashaacir yaada aladii maa kafaahu danbu fii rajabi xataa casaa rabbahu fii shahri shacbaana laqad adallaka shahru sawmi bacdahumaa falaa tusayirhu ayda shahra cisyaani watlu lqur'aana wasabbix fiihi mujtahida fainahu shahru tasbiixin waqur'aani kam kunta tacrifu miman saama fii salafi min bayni ahli wajiiraani waikhwaani afnaahum lmowtu wastabqaaka bacdahum xayan famaa aqraba alqaasi min addaani waxau shaacirkaa xakiimkii u lahaa yaada aladii maa kafaahu danbu fii rajabi waar kan dembigii aanu ku filaan bishii rajabow xataa casaa rabbahu fii shahri shacbaana ilaa bishii shacbaanna rabbigii uu caasiyey laqad adallaka shahru sawmi bacdahumaa waxa rajab iyo shacbaan dabadood ku soo hadheeyey bishii ramadaan eh falaa tusayirhu aydan shahra cisyaani war bal iyadana ha ka dhigin bil aad rabbigaa caasido watlu lqur'aana wasabbix fiihi mujtahidan fainahu shahru tasbiixin waqur'aani qur'aanka akhri ilaahayna u tasbiixso xumaan iyo naqsi oo dhan ka huf adoo waxa weeyaan ku dadaalaya taacada iyo cibaadada waayo waa bishii qur'aanka iyo tasbiixda iyo cibaadada kam kunta tacrifu miman saama fii salafin min bayni ahlin wa jiiraanin wa ikhwaani imisaad garanaysaa dad hore u soomay bilihii hore oo ehel lahaa oo jiiraan lahaa oo walaalo lahaa oo asxaab ahaa afnaahum lmowtu wastabqaaka bacdahum waxayan famaa aqraba alqaasi min addaani waxaa dhammeeyey geeridii iyo mawdkii oo helay adigana waa ku baaqi yeelay laakiin labadaa maxaa isaga dhow kaa shalay dhintay isagoo shalay kula soomay iyo kan maanta nool labadaa maxaa isaga dhow kaasi wuu tegey adiguna waddadiisii baad haysaa walaalayaal idan haa huwa qad xaana waqtu ramadaana wa aana awaanuh fakayfa nastaqbiluh waa taa bishii ramadaan wakhtigeedii soo dhowaaday ee ayna soo qaabishay ee sidaynu u qaabilaynaa maxaynu se u diyaar garaysanaynu kala hortegaynaa dadka qaarkood waxay ramadaan ka yaqaanaan mukhtalafu alacimati walashriba wa anwaacu tijaaraat cuntooyinka iyo cabbitaanka kala duwan guryaha in lagu camiro iyo ganacsiyada kaa soconaya bisha ramadaan ee lagaa iibsanayo inaad soo waarido o aada suuq geyso intaasay ramadaan ka yaqaanaan dadka qaarkood ma xuma oo qofku adduunyadiisa inuu u shaqaysto wax ceeba ma aha dhar hadday tihiyo cunto hadday tihiyo cabbitaan hadday tahayba waxa kaa soconaya ramadaan inaad keentaa ma xuma laakiin waxa xun inaad ganacsigii iyo cuntadii iyo tijaaradiina ugu diyaargarowdo cibaadadii iyo camalkii saalixa ahaa iyo wixii kalena aad dayacdo taasaa xun waxaana muhiimku u yahay inaynu bisha ramadaan ku qaabillo arrimo aad iyo aad muhiim u ah waxaynu tilmaamaynaa ilaa lix arrimood biidni illaahi jalla sha'nu oo ay munaasab tahay bisha ramadaan in lagala hortago kow marka ugu horraysa waxaynu ku qaabilaynaa bilfaraxi biquduumihi washukri calaa haadihi annicma inaynu ku faraxno soo gelitaanka bishaa barakaysanee ay noo soo gelayso nicmadaa bishaa ramadaan ee ilaahay inagu galladaystayna allihii nicmadaa ina siiyey inaynu ugu mahadnaqno qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun ilaahay waxau idhi jalla sha'nuh waxaad ku tidhaa nebi allow ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa taa ha ku farxaan taasaa uga khayr badan adduunyada ay urursanayaan hanuunka ilaahay idin hanuuniyey ee iimaanka iyo islaamnimada qalbigiinna uu geliyey ayaa ka khayr badan adduunyada loo tartamayo kadalika ikhwaanii fillaah waxaa ka mida ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa bisha ramadaan ee mubaaragga ah ayaa ka mid ah oo mudan in lagu farxo ruuxa mu'minka ah waxa uu ku farxaa marka ay diintiisa iyo camalkiisa iyo cibaadadiisa wax uga kordhaan ayaa mu'minku ku farxaa laakiin dadka ahlu dunyuhu iyagu shilinka u kordha ayay yaqaanaan oo kaasay ku farxaan aakhirana war uma hayaan faraxa la ammaanay ee layna amrayna waa faraxa diinta iyo taacada iyo khayrka ku tacalluqa qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun kaasaa mudan in lagu farxo walaalayaal adduunyada faraxeedu waa madmuum oo wax la ogol yahay ma aha inaad adduunyo ku kibirtood ku qooqdood ku faraxdo ilaahay wuxuu yidhi subxaanah allahu yabsutu اlrisqa liman yashaau wayaqdir wafarixuu biاlxayaati اddunya wama alxayaatu اddunya fi اlaakhirati ila mataac allah wuxuu yidhi subxaanah allaahu yabsutu alrisqa liman yashaa ilaahay arsaaqadda wuxuu u ballaadhiyaa cidda uu doono daliilna uma aha cidduu u ballaadhiyey ilaahay inuu jecelyaho raalli uu ka yahay waayo gaalo ayaa raaxo iyo dhalaalaal adduunyo ugu fara badan mana jecla ilaahayo waa necbiya raallina kama aha markaa cidduu doonaa ilaahay adduunyada u ballaadhiyaa daliilna uma aha cidduu u ballaadhiyey inuu raalli ka yahay wayaqdir cidduu doonana ilaahay waa ku cidhiidhiyaa adduunyada cidhiidhiga adduunye ee qofkaa uu geliyeyna daliil uma aha qofkaa ilaahay inuu necab yahay waxaaba laga yaabaa inuu jecel yahuu raalli ka yaho sidaasi u khayr badan tahay waayo dee mu'miniinta ayaaba xagga adduunyada ugu cidhiidhi badan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam laba bilood ayaan gurigiisa dab laga shidin wa huwa khayru khalqi illaah oo aanay cunto iyo quud u ahayn ila alaswadaan atamru walmaa maalin maalmaha ka mida nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa gurigiisa ka soo baxay abubakar buu la kulmay cumar ayuu la kulmay maxaa idin soo saaray buu yidhi mid walba wuxuu tilmaamay baahi iyo gaaja inay gurigiisa ka soo saartay markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam wallaahi anigana waxa isoo saaray alladii akhrajakumaa kaydinka idin soo saaray oo baahi ah waa nebi moxamed khayru khalqi illaah iyo saxaabadiisa kuwii ugu khayrka badnaa abubakrin waa cumar marka cidhiidhiga adduunyadu daliil uma aha ruuxa ilaahay inaanu raalli ka ahayn haadihi dunyaa hadday qiimo leedahay nebigi maxamed ayaa la siin lahaa sala allahu calayhi wasalam laakiin qiimaanay lahayn low tazinu dunyaa cinda allahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa kaneeca garabkeed hadday la miisaan leegtahay ilaahay agtiisa adduunyadoo dhammi bimaa fiiha wax alla waxa ku jira garab kaneeco ilaahay agtiisa hadday leeg tahay gaalka beshabiya ah kamuu ka badeen laakiin qiimo la'aanteeda iyo liidashadeeda iyo xaqirnaanteeda darteed ayaa gaal iyo islaam qof walbuu uga dhargaya ugu raaxaysanaya waayo qiimo ma leh laakiin raaxatu alaakhira waa khaalisatun licibaadi illahi almu'miniin raaxada aakhiro ee lagu waarayo ee hantida ee lama huraankii taasi waxay u badhax tiran tahay addoommada mu'miniinta ah waayo nolosha dhabtii waa ta aakhiro wa ina daara alaakhira la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun xayaatada dhabta ah iyo nolosha kaamilkii halkaasay taallaa tanise waxa weeyaan waa safar waa daaru mamarin laa maqar waa meel la marayo laakiin aan lagu sugnaanayn waxa uu rabbi yidhi wafarixuu bilxayaati اdunyaa noloshii adduunyaday ku farxeen wa calaa sabiili اlinkaar wاtacajub yacni waa lagula yaabayaa waana lagu inkirayaa farxadday adduunye ku farxeen ee ay adduunye uun isku iloobeen wama alxayaatu اdunyaa fi اlaakhirati ilaa mataac raaxada adduunyada iyo nolosha adduunyaduna may ahaanin aakhiro marka loo eego ilaa raaxo yar oo zuulayso laga tegayo oo lagu dagmayo mooyaane qaaruun maalkii alla siiyey markuu ku qooquu ku kibray waxa allahu yidhi laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin yacni iyadoo laga xikaayinayo qoomkiisii hadalkii ay ku yidhaahdeen laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin ha ku farxin qaaruunow oo ha ku kibrin oo ha ku qooqin maalka iyo nicmada alla ku siiyey waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jecla kuwa ku farxa nicmada adduunyada ee ku qooqee ku kibra kuwa ilaahay ma jecla khulaasadu waxa ay tahay farxadda la rabaa waa ta khayrka iyo diinta iyo wanaagga soo kordhay lagu farxayo sida munaasabadda bisha ramadaan walianna hadihi min afdali اnicam laa budda min ashukri calayha maadaama munaasabadani ay tahay nicmooyinka ugu waaweyn waxa lagama maarmaana rabbigii ina siiyey inaynu ku mahadinno lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid allah wuxuu yidhi jalla sha'nuh haddaad iigu mahadnaqdaan nicmooyinkiiyo wanaagga aan idin siiyo waan idiin siyaadin oo waan idiin kordhin haddaad ka gaalowdaan oo nicmadayda aad diiddaan oo dafirtaanna cadaabkaygu waa mid daran waxaa la yidhi annicmatu idaa shukirat qarat wa idaa kufirat farat nicmadu haddii allihii ku siiye lagu mahadiyo way sugnaataa haddii allihii ku siiye laga gaaloobana way carartaayoo meeshaa nicmadaasi kuma sugnaato waxaa kaloo la yidhi ashukru qaydun lilmawjuud wa saydun lilmafquud mahadnaqu nicmada joogtana dabar buu yaho uu kuu xidhayaa ta kaa maqanna dabin aad ku soo ugaarhsanaysuu kuu yahay shukrigu idaa kunta fii nicmatin farcahaa faina almacaasi tuziilu nnicam waxuthaa biطaacati rabbi alcibaad faina alilaaha sariicu niqam nicmo haddaad ku sugan tahay ilaasho waayo macaasidu nicmooyinka way zuulisaa way baabi'isaa waxaad gaadh uga dhigtaa ood ku ilaalisaa mahadnaqa allaha ku siiye nicmada waayo ilaahay ciqaabkiisu waa mid daran walaalayaal qodobka labaad ee ramadaan aynu ku qaabilaynaa waa biqalbin طaahirin can jamiici اlamraad waa qalbi ka daahir oo ka nadiifa cudur oo dhan iyo marad oo dhan walaalayaal insaanku waxa uu ka kooban yahay laba yacni waxa weeyaan jasadkaa iyo ruuxda waxaynu ka koobannahay min daahirin wa baatin madharkaa iyo muuqaalkaa guuda ee inoo muuqda ee jawaarixda iyo xubnaha iyo baatinka hoosoo qalbigii ah labadabana qofku inuu yacni u dadaaluu daryeelaa waa muhiim laakiin waxaad ogaataa iyadoo labadaasi marnaba aanay kala maarmayn qodobka muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah ee qofku abaal iyo ajri uu ku mudanayaa waa tahaaratu lqalb tahaarada jidhkaaga aada nadiifiseed maydha iyo waxa weeyaan maradaada iyo hoygaaga iyo hugaagu iyo quruxdaada iyo qaabkaagu waxba kuu tari maayo qalbigaaga hoose iyo baatinkaagu hadduu kharaab yahay waayo ilaahay quruxdaadan iyo muuqaalkaagan iyo madharkaagan iyo maalkaagan yacni waxa weeyaan eegi maayo ajri iyo abaalna kugu siin maayo oo sida loo kala qurux badan yahay ee loo kala xoolo badan yahay ee loo kala xoog wen yahay looma kala ajri iyo abaal badnaa laakiin sida loo kala qalbi wanaagsan yahay loo kala qalbi daahirsan yahay qalbiga dadku u kala qoyan yahay ayaa loo kala ajri iyo abaal badan yahay haddaba maadaama halka laga tamariyo laga tallaabsado halka laga cibaadaystaa camalka laga sameeyaa ay tahay qalbiga daahirka ah waxa ugu horeeya ee aynu ku qaabilaa bisha ramadaan quluubteenna waa inaynu maydhno waxaa lagu maydhayaana waa bitawbati nasuux waa in laga maydho amraadda oo dhan oo laga daahiriyo waayo qalbigu waa muhiim muhimadda iyo makaanada qalbiguu leeyahay waxa inoogu daliilaa faalqalbu huwa maxalu nusuuli lqur'aan qalbigu waa meeshuu ilaahay qur'aankiisa inuu ku soo dejiyo u doortay nazla bihi ruuxu lamiin calaa qalbik litakuuna min almundiriin muhimadda qalbiga waxa inoogu daliilaa alqalbu huwa maxalu nadari araxmaan qalbigu waa maxalka iyo mawdica ama meesha ilaahay uu taalacanayo uu eegayo halkaa waxa ku jiraya sida ay tahay kama fii saxiixi muslimi min xadiidi abi hurayra nebigu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum ilaahay ma eegayo qaababkiinna iyo sidaad u egtihiin iyo suwarkiinna iyo xoolaha iyo hantida aada haysataan laakiin waxa uu eegayaa qalbiyadiinnu sida ay yihiin iyo camalladaad qabanaysaan sida ay yihiin ayuu eegayaa alqalbu huwa maxalu asalaaxi waalfasaad qalbigu waa halka laga hagaago ama laga halaagsamo saxiixaynka waxaa ku sugan xadiisu nucmaan ibni bashiir nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam alaa ina fi ljasadi mudqa idaa saluxat saluxa aljasadu kulluh waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb waxa uu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi alaa baraarugaay waxa qalbiga yacni waxa weeyaan jidhka waxa ku jira gobol yar oo hiliba waslad yar wasladaa ama xubintaa yaroo hadday hagaagto jidhkoo dhammi wada hagaagayo hadday xumaatana jidhkao dhammi wada xumaanayo waxa uu nebigu yidhi xubintaa yar ee hagaagaaga iyo halaagaaguba ku salaysan yahay ee iyada lagugu qiimaynayaa waa qalbigee bal ogaada walaalayaal idan falaa budda min taطhiri اlqalbi bitawbati الnasuuxi waraddi اlmadaalimi ilaa ahliha waxaa lagama maarmaan ah quluubta in lagu daahiriyo tawba shuruudeedii dhammaystiratay iyo madaalim wixii la kala galo ehelkeedii loo celiyo ama laga xalaashado waxaa laga yaabaa qof walba af iyo adinba madaalim iyo dulmi ayuu xambaarsan yahe oo dhabarkiisa ka buuxa qabla ramadaan ka xalaasho ciddaa dulmiday af iyo adinba ama xaqeeda u celi oo makansii rasuulunaa yatuubu fi lyawmi miata mara waqad gafara allahu lahu ma taqadama min denbihi wama taأhar wanaxnu laa natuub maca kasrati macaasina fi lleyli wاnnahaar nabigeenna moxamed calayhi afdal salaati wasalaam isagoo dembigiisii horeeya kii dambeba loo dhaafay ayuu maalintiiba ilaahay boqol jeer u toobad keenaayo xaggiisa usoo noqdaa innakuna hadh iyo habeen baynakoo dembaabayna ayaynaan toobad keenayn fafii muslimi min xadiidi alaqri bni yasaar almusani ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal yaa ayuha annaas tuubuu ila allahi wastakfiruuh fainii atuubu fi lyawmi mi'ata marah war dadkiiyo ilaahay u soo noqda oo dembi dhaaf iyo maqfiro weydiista waayo anigu anoo rasuulkii ilaahay ah ayaan maalintiiba boqol jeer toobad keenaa allahu akbar haadaa huwa rasuulullah adigu intee toobad keentaa toban jeer ma toobad keentaa mise maba xasuusatid boqol jeer baa nebi moxamed maalintiiba uu toobad keenaya walaalayaal waxaa shuruudda towbada ka mid ah aliqlaacu can idemb macaasida inaad faraha kala baxdo dembigii adoo walaaqanaya astakfir ullah waatuubu ilayh waa towbatu lkadaabiin wallacaabiin qof dheeldheel iyo dhalanteed ilaahay diintiisa ka dhiganaya oo ku jeesjeesaya oo beenaala ah towbadiisa weeyi qofka isagoo macsiyadii faraha kula jira ku odhanaya astakfirullah haddaad ilaahay makfiro ka rabta iyo inaad u noqoto dee faraha kala bax aliqlaac faraha waa inaad ka qaado wanadam waa inaad ka murugooto macsiyada kaa dhacday ruuxa muuminka ah yacni dembigu waxa weeyaan macsuumka ma aha dembiga muuminku wuu dembaabaa laakiin markuu dembaabo wuu ka damqadaa oo diintiisa iyo damiirkiisaa damqa walidaalik ayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi fi lxadiidi asaxiix min xadiidi ibni mascuud annadamu tawba murugadu iyadaaba tawba ah macnaha qofku inuu ka qoomamooduu ka murugoodo dembigu waa tawba waayo waxa murugo gelinaya ee damqaya ee yacni taabtay waa iimaanka qalbigiisa ku jira walidalika ayaa rasuulku lahaa sala allahu alayhi wasalam kama fi saxiixi ljaamici min xadiidi abi muusa man sarathu xasanatuhu wasaa'athu sayi'atuhu fahuwa almu'min ninka wanaagiisu faraxti geliyo maalinta khayr iyo wanaagu kordho ku farxa xumaantiisuna ay murugo geliso maalinta uu dembaabo ka damqadee ka murugooda kaasi waa mu'min waayo waxa damqayaaba dee waa iimaanka qalbigiisa ku jira ka kale wuu iska qoslayaa warba uma hayo isagoo macaasida dhex dabaalanaya oo dhinac walba u jiidhaya alcasmu calaa cadami alcawda ila ademb shardiga saddexaad waa inaad naftaada go-aan kaga qaado dembiga inaanad dib ugu laaban ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa waxaa ka mid ah shuruudda towbada ka mid ma aha yacni cadamu alcawda ila ademb inaan dibba loogu noqon waayo toddobaatan jeer buu qofku dembiga ku noqon karaayo naftu waa daciif nafta ayaa kaa xoog roonaanaysa shaydaankaa kuu qurxinaya noqnoqodka dembigu basharka wuu ka dhacaa marka haddii la yidhaahdo waa inaanad ku noqon macnaheedu waxay noqon lahayd mar haddaad dembaabto dib ugu noqoto towba dambe kaa ansixi mayso laakiin alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat taasi shuruudda ka mid ma aha inaan dibba loogu noqon laakiin waxaa shuruudda ka mid a alcasmu calaa cadami alcawda in go-aan lagu gaadho iyo casiimo inaan dib loogu noqon oo macnaha waxa kala duwan inaad toobad keento adoo niyadda ku haya berriba waad ku noqon soo berriba halkii kumi ka miisi maysid iska toobad keen maanta taasi towba maaha kaana ansixi mayso laakiin haddaad toobad keento wakhtiga aad toobad keenayso adoy kaa run tahay oo go'aansaday inaana dib ugu noqon ilaahayna ilan qalbigaaga wuu arkaya wuu taalacanaya haddaad go'aan ku gaadha inaana dib ugu noqon towbadaadu waa ansax laakiin waxaa suurtowda maanta adoo go'aansaday oy kaa run ahayd haddana berri shaydaankii dhinac kale intuu iska soo kaa taago inaad dembigii laftiisa ku dhacdo haddana waxa waajib kuga ahuun towbad shuruuddeedii dhammaystiratay inaad la timaado ilaahayna makfiradiisu waa waasac waxa suurtagala adoo toobad keenoo lagaa dhaafay haddana sahan dambe inuu dhinac kale kaaga yimaado haddana waajib waxa kuga ahun inaad towbad shuruuddeedii dhammaystiratay aada la timaado marka ilaahay raxmaddiisa ballaadhan waxaa ka mid ah inaan albaabkii laynaga xidhayn oon la odhanayn mar haddaad ku noqotay wax dambe laga aqbali maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa waasicu lmakfira marka alcasmu calaa cadami alcawda waa inaad go'aansato xilliga aad toobad keenayso inaanad dib ugu noqon haddii naf iyo shaydaan kaa yacni waxa weeyaan haalib noqdaan ood ku noqotona ka toobad keeno shardiga afraad alistixlaal haddii madlamada iyo dembigaad gashay adig iyo addoommada ilaahay idiin dhexeeyeen imaa inaad ka soo xalaashato oy kaa saamaxaan wa imaa addoommada xuquuqdoodii inaad u celiso haddii kale dee dhabarkay kuu saarantoo dimadaadu beri noqon mayso inay towbadu ahaato fii waqtihaa inta aanay naftu halkaahun guriga isugu iman ama cadeeddu halkay ka dhacay si aanay ka soo bixin labadaa jeer waxba lama aqbalo inaad towbaddu ay ku dheehan tahay cala alikhlaas ilaahay dartii oo cid kale aanad waxba kaga doonin haadihi shuruud haddaad la timaaddo dembigu intuu doono ha leekaadee ilaahay makhfiradiisa iyo dembi dhaafkiisa ayuunbaa ka ballaadhan asaatu ilaahii uma ji'tuka taa'iban faannaa licabdin min mawaaliihi mahrabu yuhammilu gufraanan fain khaaba dannuhu famaa axadun minhu cala alardi akhyabu waxa uu shaacirkaasi lahaa ilaahay oo waan dembaabo xumaan baan sameeyey haddana waxaan kuu imid anoo taa'ibah oo ka soo noqday dembigii sidee addoon sayidkiisa uga carari karaa halkeed uga carari kartaa ilaahay ku abuurtay waxa uu yidhi waxa uu rajaynayaa makfiro iyo dembi dhaaf addoonkan kuu yimid allahayo haddii malihiisaasi uu ku hungoobuu guuldarraysto arlada dusheeda kuma sugna cid ka guuldarra iyo khaybo badan ciyaadan billaah almusani ayaa wuxuu usoo galay calaa abi cabdillahi alimaam shaafici fii maradi mowtih faqaala lahu kayfa asbaxta ya abaa cabdillaah musani ayaa imaamu shaafici oo xanuunkii uu ku dhiman doono ku sugan ayuu yidhi abuu cabdillaahi ow sideed ku waaberiisatay faqaala asbaxtu min addunyaa raaxila waliikhwaanii mufaariqa walisuu'i camalii mulaaqiya walika'si almaniyati shaariba wa cala allahi tacaala waarida wuxuu yidhi waxaan waa beriistay anoo adduunyadii kasii socdoo safar yacni ka safray walaaladayna ka faaruqay camalkaygii xumaana la kulmaya koobkii geeridana kabanaya ilaahayna ku aroorayo xaggiisa u socda waxa uu yidhi falaa adrii an ruuxii tasiiru ila aljannati faauhanniiha am ila annaari faucaziiha wuxuu yidhi shaafici ood garanaysaan imaamkii weynaa raximahu llahu tacaala raxmatan waasica kala garan maayo naftaydu ma jannadii bay usii socotaa oo waan u hambalyeeyaa oo waan u tahniyadeeyaa mise naartay u socotaa oo waan u tacsiyeeyaa kala garan maayo uma ansha'a yaquul dabeed shaafici waxa uu tidhiya abyaadan aad iyo aadka u qiirada iyo dareenka leh waxa uu yidhi walamaa qasaa qalbii wadaaqat madaahibii jacaltu rajaa minii licafwika sullamaa tacaadamanii danbii falamaa qarantuhu bicafwika rabbii kaana cafwuka acdamaa فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما وحويلي ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي وحويلي ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي markii qalbigayga uu qallalay ee waddooyinkii iyo duruqdii oo dhammi igu soo cidhiidhantay albaab walba iga awdmay ayaa jacaltu rajaa minii licafwika sullamaa ilaahayow rajada aan raxmaddaada ka qabo ayaan saamaxaaddaada sallaan uga dhigtay rajada aan raxmaddaada rajaynayo tacaadamanii denbii falamaa qarantuhu bicafwika rabbii kaana cafwuka acdamaa dembigaygii baa ila weynaaday buu yidhi shaafici laakiin rabbigayow dembigayga iyo dembi dhaafkaaga makfiradaadii iyo saamaxaaddaadii markaan isbarbar dhigeen isku miisaamay kaana cafwuka acdamaa cafiskaagaa ka weynaaday rabbigayow فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما كما تزول الله يو كي ذنبك سامح يا دومدي سكعفيا يا وحويان كوك الله يستوناك يا خير كما تزول ولا ليا وحين بشر رمضان كقابلنا أداء الفرائض واجبات كالرب إن صاري إن نقدنه ففي البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه حديث القدس قال رسولك ربي كورين أيوه وحى الله سبحانه وتعالى ويلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وحى ربي أدون كيغو إيغو مسو دواد الشيء أن أغتش عيل بدنهي وحي أن كفر اليلي واجباتك macnaha waxa ilaahay ugu jecel yahay in loogu dhowaado lagu caabudo waa waajibaadkiiyo faraa'idda allah ina saaray hadday salaata iyo hadday soomta iyo hadday zake tahay iyo hadday xajta iyo hadday acmaal kala tahayba waxau rabbi yidhi wamaa yazaalu yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah addoonkaygu ka zuuli maayo inuu sunnayaashana iigu soo dhowaado ilaa aan jeclaado oo uu noqdo maxbuuban cinda allahi caza wajal idan wax ilaahay loogu dhowaado waxa ugu muhiimsan oo ugu fadli badan waajibaadku alla ku saaray inaad samayso waxaa kaloo aynu ku qaabilaynaa tarku lmuxaramaat wixii alla inaga xarimay oo dhan inaynu nafteenna ka xakamayno aynu ka tagno nebigu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayni min xadiidi abi hurayra man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilahi xaajaة fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofka aan iskaga tegin hadalka beenta ah iyo ku dhaqankiisa iyo xumaanta ruuxaan isaga tegin ilaahay dan iyo muraad kama leh inuu cuntadiisa iyo cabbitaankiisa isaga tago iyo inaanu ka tegin macnaha qofka isagoo saa'im oo soomay haddana xumaantii iyo xaaraantii ka tegi waayey qiimo badan ma leh soomka calooshiisa iyo farjigiisu u soomay waayo soomku ma aha sowmu lbutuuni waalfuruuj caloosh iyo farjiguun in laga soomo oo cuntadii iyo cabbitaankana layska daayo jimaac iyo galmadii dumarkana in layska daayo labadaasoo keliya soomku ma aha balse soomka ugu muhiimsani waa in dhagahaagu ay ka soomaan xaaraanta oo wanaag mooye aanad xumaan ku dhagaysan indhahaagu waa inay xaaraanta ka soomaan oo wanaag mooye shar aanad ku eegin gacmahaagu waa inay xumaanta ka soomaan oo khayr mooye shar aanad ku qaban lugahaagu waa inay xumaanta ka soomaan oo wanaag mooye shar aanad ugu socon jawaaric qalbigaagu waa inuu xumaan oo dhan ka soomo oo khayr iyo wanaag mooye wax kale aanad ku qaban xubnahaagoo dhan daahiran wa baatinan waa inuu soomku caam yeelo soomka la rabaa kaa weeyi marka yacni ruux aanay waxba ka xaaraansanayn waan afxidhanahay waxba kuu tari mayso waa in jawaarixdaadi iyo xubnahaagoo dhan ay soomaan oo soomkaagu u noqdo soom caam yeela kal iyo laab kor iyo hoosba daahiran wa baatina ikhwaanii fi illaah man yarbaxu fii ramadaan huwa man kaana lahu ra'su maalin qablaha ninka ramadaan macaashayee macaashka helayaa waa ninkii raasamaal hore u haystay faman lam yuؤdi alfaraa'ida walam yatruk almuxaramaat falaysa lahu ra'su maalin aslan fakayfa yajidu ribxa haddaba ninkan waajibaadka la iman muxaramaadkana ka tegin raasamaalkii diintiisaba ma haystee sidee uu u rajaynayaa bisha ramadaan inuu macaash helo macnaha qof yidhi salaadi maayo oo waajibaadkii la iman maayo haddana ramadaan markay soo gashaan soomayaa inuu macaasho daayo wuu khasaaray soonna waxba u tari maayo qofka markaa had iyo jeer adduunyada haddaynu luqada ganacsiga iyo tijaarada iyo shaqada aynu adeegsanno qofka adduunyadiisa ku macaashaa iyo shaqadiisa waa qofkee qofku haddii raasamaalkii waxaanu geliyey iyo lafii hore kaga jiray uu haysto inuu macaash kala helana dee wuu rajaynaya laakiin raasamaalkiiba hadduu iscunuu baaba'ay inuu ninkaasi macaash helo miyaa laga rajo qabaa lagama rajo qabo macnaheedu waxa uu yahay qofka waajibaadkii oo salaaddii ugu horraysa aan la iman muxaramaadkiina aan naftiisa ka xakamayn dee macaash iyo ribxi iyo ajri iyo abaal siduu ramadaan uga helaya addiinu ra'su lmaali fastamsik bihi fadayaacuhu min acdami alkhusraan diintaadu waa raasamaalkaagee ku tuntun soo cusko hadday kaa dayacantana waa khasaaraha ugu weyn ee kuu soo hoyday walaalayaal tamanna calaa di lcarshi maa shi'ta innahu haniyun kariimun laa yukhayibu saa'ila allaha carshiga iska leh waxaad ka tamanidaa ood ka doontaa wax alla waxaa doontay khayra ha isku yarayn waayo waa mid haniyoo hodan ah oon baahi hayn waa mid deeqsiya oo laa yukhayibu saa'ila ka baryo ee wax weydiista marnaba aan hoojinayn oo aan qadinayn marka ilaah hani ah alla deeqsi oo kariim ah oo wax la-aani aanay hayn oo wax walba kuu heli karaya bari oo gacmaha hoos dhigo laa yukhayibu saa'ila ku qadin maaye waxaynu ramadaan ku qaabilaynaa tacmiiru lwaqti bimukhtalafi aacaat inaynu wakhtigeenna ramadaan ku camiro aacaadka iyo cibaadaadka kala duduwan fa fi nahaari sawmun wa qur'aanu wa dikrun wa ducaa wa fi leyli qiyaamun wa tasbiixun wa ducaa maalintii waa soom waa qur'aan akhris waa duco waa dikri habeenkii waa tahajud waa qiyaamu leyl waa tasbiix waa ducaa akhi lmuslim laa takun jiifatan binnahaari faasiqan bileyl ha noqonin bakti maalintii iyo faasiq habeenkii ah bakti maalintii waxaa looga jeedaa maalin oo dhan nin lugta taagayo oo hurda oo aan waxa weeyaan marna dhinaciisa dhulkaan ka qaaday maalintii waa bakti habeenkiina waa faasiqoo fiidyow buu hor fadhiyaa iyo naaga qaawan oo camal iyo cibaado kale ma leh fa asbaxa jiifatan binnahaari faasiqan billeyl maalintiina bakti buu noqday habeenkiina faasiq buu noqday ha noqonin caynkaas laakiin waxaad noqotaa nin maalintiina siyaam iyo qur'aan iyo qiraa'o ku jira habeenkiina qiyaam iyo tahajud iyo ducaa iyo dikri ku jira noqo walaalayaal nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yidhi kama fi saxiixayni min xadiidi abi hurayra man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih war maxaa inooga baahi badan macaasi wixii sanadkoo dhan ina soo cuslaysay rarka aynu xambaarsannahay meel aynu isaga dejino aynu yacni waxa weeyaan isaga fudaydina inaynu hello iyo dembi dhaaf wax inooga baahi badan ma jiro wuxuu nabigeenna suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bisha ramadaan qofka kaca ee qiyaamkaa habeenkii ku nooleeya iimaanan waxtisaaban u fiirso laysa kullu man qaam mid kastoo safka istaaga ma helaya abaalka ah laba shardaa ku xidhan iimaanan waxtisaaban qofka isagoo ilaahay rumaysan oo ballanqaadkiiyo ilaahay wuxuu ku yaboohee abaalmarina yaqiinsan oo rumaysan waxtisaaban ajrigana ilaahay ka dalbayo oon cid kale wax kaga doonay ikhlaaska iyo mutaabacadaas qofka yacni waxa weeyaan qiyaamka habeenkii ku sameeya hee muxuu helayaa gufira lahu maa taqadama min dembih dembigiisa hore waa laga dhaafaya dembi dhaaf ayuu helayaa laakiin bishard qiyaam ku salaysan cala aliimaani waalixtisaab ilaahay baa wax lagaga doonayaa addoommada waxba lagaga dooni maayo waa la rumaysan yaho waa la yaqiinsan yahay waxa ilaahay yaboohe uu ballan qaaday ee abaalmarin iyo hawaab ah waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih u fiirso iimaanan waxtisaaban qofka bishii ramadaan sooma labadaa shardi iyadoo laga helay iimaanan waxtisaaban dembigiisii hore waa laga dhaafaya walaalayaal xata nisaa haweenkii hadday maalintiina cuntooyinka iyo sharaabyada iyo cabitaanka kala duwan diyaarintiisa ay ku mashquulaan habeenkiina fideowga maalintiina cuntada dee way khasaareen dumarku waxaa looga baahan yahay dumarku iyagoo yacni raggooda iyo ubadkooga u khidmaynaya o u adeegaya oo taa lafteeda ajri iyo abaal badan ayay ka helayaan dadka ay u khidmaynayaani iyagoo khidmadaa reerkoodii iyo gurigoodii yacni wada oo gudanaya shaqadaas camalkii iyo cibaadadiina inaanay dayicin oo nasiib ay ku yeeshaan gabadha muslimaddaa cibaadada maalintiina waa inaanay ka qadin oy nasiib iyo dheef ku leedahay ta habeenkiina waa inaanay ka qadin oo nasiib iyo dheef ay ku leedahay ta gurigee u dheerna ajri iyo abaal bay ka helaysaa walaalayaal waxaad ogaataan ana alfaa'isa fii ramadaan akbaru faa'is kama ana alfaa'isa fii ramadaan fahuwa akbaru faa'is fakadalik alkhaasiru fii ramadaana akbaru khaasir sida qofka ramadaan guulaystay abaalmarin helay guusha ugu weyne ay ugu soo hoyatay ayaa ninka ramadaan khasaarana khasaaraha ugu weyn baa usoo hoyday nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi sida xadiidka saxiixa ku sugan min xadiidi abi hurayra sacida almimbar mimbarkiisa oo saddex yacni sallaan lahaa ayaa nebigu uu korayo sallaanka hore markii uu cagta saaruu yidhi aamiin kii labaadna aamiin kii saddexaadna aamiin markaasay saxaabada yidhahdeen rasuulkii allow saddex jeer baad aamiin tidha maxaad u tidhi waxaa saddexda jeer ka mid oo maxalu shaahidka aynu uga soconnaa uu yahay waxa uu yidhi malakul jibriil baa ii yimid markaasaa wuxuu igu yidhi man adraka shahra ramadaan falam yugfar lahu fadakhala annaar faabcadahu allah qul aamiin faqultu aamiin wuxuu yidhi ninka bisha ramadaan soo haleelee soo gaadhay ee aan loogu dembi dhaafin ee sidaa naarta ku gala naarta allaha ku fogeeyo ee nebi moxamed oo aamiin dheh markaasaan aamiin idhi allahu akbar ninka waxa weeyaan habaarkaa nebi moxamed iyo malakuljibriil ay isku raaceen ee aamiin ay yidhaahdeen uu ku dhacay khasaare ka weyn oo usoo hoyday miyaa garanaysa malakuljibriil waa afdalu rusuli lmalakiya yacni rususha malakiga iyo malaa'igtu alla soo diray ka ugu fadliga badan weeye nebi moxamedna waa afdalu rusuli lbashariya basharka dadka rususha alla uu ka soo saaray kii ugu fadliga badnaa weeye markaa cirki iyo dhulkaba labadii ugu khayrka badnaa yacnii habaarka ay aamiin isku yidhaahdeen maxaad u malaynaysaa qofka uu ku dhacay waa nin hoog iyo halaagu soo hoyday ciyaadan billaah ilaahi laa tucadibnii fa inii muqirun biladii qad kaana minii ilaahi laysa lii ilaa rajaa'i licafwika in cafawta waxusni dannii إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم كسو هل قبصو هذا الكا حكمة بدن شاعرك عربيد يري الله يو هي عذاب وايا وحن قرسنا هي وحي هري قدعي وان توبت كان كأهي الله يو إيما سقنا وحان هين رجد عن رحمة هذا كقبو iyo saamaxaadaada iyo malaha wanaagsan aan kaa malaysanayo allahayow haddii aanu raxmaddaada rajaynayn qofka wanaagga sameeyee muxsinka ah mooyaane dembiilaha caasigii cidda uu cuskanayee xaggiisa u cararayaa waa ayo laa axad waman yakfiru dunuuba ila allah alla mooye axad kale ma dhaafa dembiga yaa man yaraa madda albacuudi janaaxaha fii dulmati leyli lbahiimi alalyali ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول ولا ليال أقدم بين افتح صفحة بيضاء بقع الصب هي صفحة عصب فرو بشهر رمضان واحد فرتا بقع الصب وعض oo wixii ku qoraa laga masaxay boggaa cusub waxa weeyaan furo maca allah ilaahay maciisa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad la furataa bog cad xaashi cad ood ilaahay subxaanahu wa tacaala kula tacaamusho tawxiidkiisa ku toosnow oo sunnada rasuulka ku sugnow iftax safxatan baydaa'a maca rasuuli illaah safxad cusub oo cad rasuulka ilaahay la furo oo hadyigiisiiyo waddaduu nebi moxamed maray mar wa khayru lhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam iftax safxatan baydaa maca alwaalidayn waalzawja waalawlaadi wa saa'iri alaqaarib labadaada waalid ubadkaagiiyo ooridaada xigtadaada kale xaashi cad la furo wixii hore oo dhan masax oo ilow isa saamaxa qalbi nadiif oo cad iyo bog cusub la furo افتح صفحة بيضاء مع عموم المسلمين فعليك بسلامة الصدر فلا يكن بينك وبينهم عداوة ولا شحناء ولا لذا ذا كلام مؤمنين تاه بقعد يا صفحة عد لفرو ولا ب... يعني وحوي أن نبض شيء قلبي فيو كل تعامل فلا يكن بينك وبينهم عداوة ولا بغضاء يعني أدق يا إيجا يانا إذين دحين عداوة إيا علاد ولا لذا ذا مسلمين تا waxaad kula dhaqantaa nadra akhawiya aragti raxmadeed oo kalgacal walaaltinimo ku dheehan yahay laakiin walaaladaada muslimiinta ah kula dhaqmin nadra cidaa'iya aragti cadaawadeed oo shaxnaa iyo nacaybu ku dheehan yahay fa fii muslimin min xadiidi abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam tuftaxu abwaabu ljanna yowma alithnayn waalkhamiis فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا وعو النبي صلى الله عليه وسلم maalin kastoo khamiisiya isniina albaabada jannada la furaa waxaa loo dembi dhaafaa addoon kastoon ilaahay cid kale ku lamaanayn oo muwaxid ahaa ilaa waxa weeyaan nin isaga iyo walaalkii colaadii ay u dhaxaysay iyo cadaawadi mooyaane markaasaa la yidhaha labadan u kaadiya ilaa intay heshiinayaan iyaga loo dembi dhaafi maayo maxaa dembi dhaafka ilaahay iskaga xijaabi iyo ilaahay raxmaddiisa walaalkaa xijaabka aad isaga dhigtaa waa xijaabun cani almakfira dembi dhaafkii baad iska xijaabtay cadaawadda waxaa la yidhaahdaana waa hami iyo werwer ruuxu aan u xambaari karayn maxaa dagaal iyo cadaawad ku gelinaya walaalkaaga mu'minkaa la walaalow u naxariiso isa saamaxa yacni qalbi cad iyo xaashi cusub ku wada dhaqma nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa ugu khayr badan ka dadka ugu waxtar badan anfacuhum linnaas rawahu limaamu daara qutni fi lafraad wadiya almaqdisi fi lmukhtaara can jaabir walxadiidu fi silsila marka waxaad noqotaa qof waxtar leh oo dadka walaaladii ah wax u tara laakiin ha noqon yacni qof iska dhaaf inuu waxtaree waxyeela oo dhibaato mooye dheef aan lahayn لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد حشى قلبي محباته wuxuu lahaa shaacirkaas lamaa cafawtu walam axqid calaa axadin markaan walaaladii iska saamaxeenan xiqdi iyo xasadba u qaadin araxtu nafsii min hami alcadaawaati waxaan naftayda uga raaxeeyey hammigii iyo culayskii colaaddii iyo cadaawaddu ay lahayd ile ninka cadaawadda qaaday isaga laftiisaa yacni naftiisii ay dhibantoo diiqad iyo iyo dayqay ku jirtaa waxa uu yidhi innii uxayi caduwii cinda ru'yatihi liadfaca shara canii bitaxiyaati cadowgayga markaan arko waaban salaamaa si aan sharkiisa salaantaa ugaga badbaadoon uga nabad galo waudhiru lbishra lilinsaani ubqiduhu kaannahu qad xashaa qalbii maxabaatu waxaanan uba muujiyaa yacni farxad iyo furfuraan anoo neceb sidii wax qalbiga aan kalgacal ugu hayo si aan sharkiisa iyo dhibkiisa uga nabad galo shaacirkii kalena waxa uu yidhi waman lam yuqmid caynahu can sadiiqihi wa can bacdi maa fiihi yamut wahuwa caatibu waman yatabic jaahidan kula casratin yajidha walaa yaslam lahu dahra saaxibu waxa uu yidhi ninka indhihiisa yacni ka qarin waayo saaxiibkii iyo ceebaha uu leeyahay waxa uu dhimanayaa isagoo canaanun ku wada ayay naftu ka baxaysa weligiiba ka raalli noqon maayo haddii walaalkaa ceebaha uu leeyahay wax ka mida aad ka indhaqarsan weydo oo doonto wax walba inuu si saxa u sameeyo waxa uu yidhi waman yatabic jaahidan kulla casratin ninka ku dadaala simbiriraxo kasta iyo gaf kasta inuu helo oo waxa weeyaan dabagala yajidha walaa yaslam lahu dahra saaxibu dee gefkaa wuu helayaa weligiina saaxiibu nabadgeli maayo macnaha haddaad saaxiib saliima doonto weligaaba saaxiib heli maysid waa halkay xikmadda carbeed ka tidhaahdo man talaba akhan bilaa cayb baqiya bilaa akh walaal aan ceeb lahayn ninka doondoonaa bilaa walaal buu ku dhacaa ma helasi dee mid saliima waayo bashar baynu nahay horena waxaynuu soo horraysiinay alinsaanu maxallun lilkhata wa mucaradun lisayi'aat goobta gefkuba waa insaanka waxaanuu bandhigayaa mar walba macsiyo iyo dembi walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa lixdaa qodobeen tilmaamay waa intaa ii suurto gashay inaan naftayda iyo nafihiinaba caawa ku waaniyo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu inaga yeelo min aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsanah ilaahay bisha ramadaan caafimaad haynagu gaadhsiiyo inta cibaado iyo camal saalixa ku camirtana allah inaga yeelo majliskaa intay isugu timidna dembi dhaaf iyo makfira allaha siiyo wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcala alihi wsaxbihi wslm walxamdu lilahi awala waakhira
وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته